بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون waxaan ku dhex jirnay fii suurati yaasiin waxaan ka hadlaynay qisadii asxaabuulqarya magaaladii labada rasuul loo soo diray oo ay beeniyeen allaahna subxaanahu wa tacaala rasuul kale uu ku xoojiyey oo markaa dacwadooda u soo bandhigay haddana saddexdoodiiba ay beeniyeen markii ay yidhaahdeen haddii aydnan ka joogsanin dacwada iyo tawxiidka iyo waxaad la timaadeen lanarjumannakum walayamassannakum minna cadaabun aliim waan idin rajminaynaa oo dhagax baan idinku dilaynaa cadaab xun oo xanuun badanna xaggeenna wuu idinka gaari doonaa haddaydnan ka joogsanin wuu idin taaban doonaa hadalkaas markii ay yidhaahdeen rusushuna ay ka jawaabeen haddii shu'mi iyo baasaysi uu jiro iyo tatayur inuu min cindi anfusihim ka yimid kufrigooda sababtooda in loo halaagayo markii ay sheegeen oo marka ay goosteen inay dilaan rususha inay dilaan ay doonayaan baa nin dadkaas ka mid ahaa magaalada meesheeda fogna degganaa ayaa isagoo degdegaya u yimid oo markaa hortooda ku caddeeyey oo u sheegay inuu rususha raacsan yahay diinkooda iyo tawxiidkay la yimaadeenna uu qaatay ayay maaragta hortooda ka caddeeyey isagoo rususha u nusraynaayo oo rususha u gargaarayo arrintaas ninkaa marka uu tawxiidkii caddeeyey dabadeed way dileen ninkii markii ay dileenna waxa weeyaan oo mu'minka ahaa allah subxaanahu wa tacaala qoomkii waa uu halaagay sayxa iyo qaylo hal mar lagu qayliyey ayuu asxaabulqaryihii ku baaba'shay oo ilaahay ku halaagay subxaana wa tacaala marka qisada arrintaasaan ku arki doonna intaasaa ka dhiman wa jaaa min aqsa almadiinati rajulun yascaa wa jaaa waxaa yimid min aqsa almadiinati magaaladii meesheedii ugu fogay waxaa ka yimid rajulun nin baa ka yimid ninka oo yascaa degdegayo oo inuu rususha u nusreeyo u gargaaro doonayo markuu yimidna qaala wuxuu yidhi yaa qawmi dadkaygow ittabicuu raaca almursaliina rusushan maarata la idiin soo diray oo xag alla laga soo diray raaca oo tawxiidka ay wataan iyo diinka ku raaca ittabicuu raaca man dad raaca waa rusushiiye laa yas'alukum aanan idin weyddiisanaynin ajran kiro iyo maal iyo xoolo midna aanan idin waraysanaynin wa hum ayaguba marka ay idiin yimaadeen ayagoo rusul ah muhtaduuna kuwa hanuunsanoo wixii lala soo diray ku hanuunsan ah dadkaasi raaca buu yidhi saasuu ku yidhi marka ninkan magaaladii meesheedii fogayd qaryada oo madiinadii ah meesheeda fog buu ka yimid markuu qisadii maqlay nimankaanna inay maarata rususha dilaan ay doonayaan uu tahdiidkoodii maqlay ayuu isagoo degdegayo yimid marka aqsa almadiina waxaa la yidhaahdaa wa aakhiruha wa abcaduha meesheeda ugu fogo ugu dambayso ayaa la yidhaahdaa halkaa ayuu ka yimid isaga oo degdegayo markaasuu wuxuu qoomkiisa kula teliyo u sheegay rusushan in ay raacaan waxay ku raacayaanna waa iimaanka ay la yimaadeen in alla keliya la rumeeyo subxaanahu wa tacaala cibaadadana loo barax jiro allah iyo diinka diinka ilaahay xaggiisa ay ka keeneen oo rabbi uu u soo dhiibay inay rumeeyaan ay ku raacaan sidaas ayuu maaragtay ninkii qoomkiisa u soo jeediyey markaasuu ayagii rusushii ka hadloo yidhi dadkan weliba dad wax idin weyddiisanaya xoolo ah ma aha waxbaan idiin keenna iyo xaqii waxna siiya dad idin odhanaya ma aha tan labaad oo waxa weeye isan waxba idin weydiisanaynin oo la jirtaahi waxa weeyaan waxaa la jiro in ay muhtadiin yihiinoo shayga idinkugu yeeraayaan iyagoo ay idinkaga horreeyaan ayagaa ku dhaqmaya marka hore weeyaan hadalkaasu intaasu maarata qowmkiisa u jeediye wey wa jaa'a waxaa yimid min aqsa almadiinati magaaladii meesheedii fogayd waxaa ka yimid rajulun nin baa ka yimid ninka oo yascaa degdegayo oo aad yani maaragtay yusricu fi lmashi baa loo jeedaa socodka aad ugu degdegay oo yani degdega waxa keenayo tahdiidkoodii markuu maqlay isagoona rusushii gaarin oo qoomkii aanan xaqa u bandhigin in rusushii la dilo uu ka baqayo darteed buu usoo degdegayaa weyaan qaala markaasuu wuxuu yidhi yaa qowmi dadkaygow ittabicuu raaca almursaliina kuwa la soo dirayo idinka laydiin soo diray raaca waa rusushii ilaahay subxaana wa tacaala iimaankaasna ku raaca xaqa ay la yimaadeen inaad rumaysaanna ku raaca ittabicuu raaca man laa yas'alukum dadka aan waxba idin weyddiisanaynin aan idin su'aalanaynin ajran kiro aan idin weyddiisanaynin yacni ay juclan wamaala xoolana siiya idinma odhanayaan tabliiq risaala ay idin soo gaarsiiyeen waxba idinku waraysan maayaan wahaakada rususha ilaahay oo dhanba sidaasay ahaayeen waxayna dhihi jireen wayaa qowmii laa as'alukum calayhi maala in ajriya ila cala allah nabiyulaahi nuux oo kale markuu ilaahay ka warramayo sidaas buu rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala fii suurati huud dadkaygow xoolo idin weyddiisan maayo in ajriya ilaa cala allah aniga sawaabtayda ilaahay baan ka rabaa saasuu odhan jiray weeyaan wahum walxaaluhum ayaguba muhtaduuna haddana kuwa hanuunsan ay yihiin oo ay ku hanuunsan yihiin ilaa maa yadcuukum ilayhi waxay idinkugu yeeraayaan bay ku hanuunsan yihiin oo qowlkooda iyo ficilkooda isma khilaafsana weeyaan xaqa ay wataan ayagaaba kuwa koobaadoo ku dhaqmaya ah rusushana sidaas bay ahaayeen xaqa ay la yimaadaan ayagaa dadka ugu horreeyo fuliyo ahaa markaasay dadkuna ku dayan jireen waan soo marnay fii suurati huud nabiyulaahi shucayb ilaahay buu ka warramayo wuxuu leeyahay wamaa uriidu an ukhaalifakum ila maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma staactu wamaa tawfiiqii ila billah yacni hadalkaasuu dhihi jiray ma doonayo waxa aan idinka idinka reebayo inaan idiin daba maro intaan wax idinka reebo shirkigii anigu aan shirki la imaado xumi intaan idinka reebo xumida aan la imaado maya anaa ugu horreeyo qofka ka harayo waxaan idin farayo khayrkan anaa ugu horraynaya la imaatankeedii weeyaan marka wahum muhtaduun macnahaasaa loo jeedaa weeyaan ninkii hadalkaas buu yidhi weli isaga hadalka sii wato wamaa liya laa acbudu aladii fataranii wailayhi turjacuun wamaa lii maxaa ii sugnaaday oo iga reebayo wey yacni ayu shayin yamnacuni maxaa ii diidayo laa acbudu inaanan caabudin alladii allihii fataranii anigay abuuray wailayhi ilallaahina allaahna turjacuuna laydiin celin doono maalinkai qiyaamaha allah markii horeba isagoo yacni abuuristiinna bilaabay oo idinka idin abuuray berri markaa dhimataanna qiyaamaha idinka laydiin celin doono si uu idiin xisaabiyo inaanan caabudin oo aanan rumaynin oo aanan raacin maxaa iga hor istaagaya wey wax iga mancinaya ma jiro waa taa weyaan wamaa liya ay ayu shayin yamnacunii wa ayu shayin fabata lii anla acbuda waxa ii sugnaaday waa maxay ama iga reebayo laa acbudu inaanan caabudin alladii allihii fataranii aniga i abuuray wa macnaa fataranii waxaa loo jeedaa ay khalaqanii wabtadacanii baa loo jeedaa isagaa i bilaabay abuuristaydana isagaa bilaabay weeyaan cid kaloo i abuurtay lama arko weeyaan wa ilayhi ilallaahina allahna oo turjacuuna laydin celin doono maalinka qiyaamaha macbuudkaas inaanan caabudin waxa iga hor istaagayahay waa maxay weeye waxa iga hor istaagi karaahay ma jiro inaan ilaahay baarata subxaana watacaala aan caabudo cid wax iga hor istaagi karo iga mancinayahay ma jiro weye aattakhidu min duunihi aaliha in yuridni araxmaanu bidurin laa tugni canii shafaacatuhum shaya walaa yunqiduun aattakhidu miyaan yeelanaya oo aan samaysani aalihatan ilaahyaal miyaan yeelanaya min duunihi ay min duuni illaahi alla sokadii miyaan ilaahyaal aan caabudo intaan ilaahay cibaadadiisa ka tago miyaan samaysan waa maya wey ma samaysanayo wey in yuridni araxmaanu haddou ila doono in yuridnii oo kale bay ahayd markaasaa yadal iska jaray in yuridni araxmaanu allihii raxmaanka ahaa hadduu ila doono bidurin dhib ou ila doono aalihadaasoo laa tugni canii aniga xaggayga aanan deeqaynin shafaacatuhum shafaacadoodu shay-an waxba aysan iiga tari karaynin aalihani noocaasoo kale ihi miyaan samaysanin ilaahyaal ka dhiganaya walaa yunqiduunii dhibka i haystana aanan iga badbaadin karaynin oo inqaad aanan ii samayn karaynin i badbaado i gargaar aanan ii samayn karayn ma aaliha sidaasoo kaleaan samaysanaya innii anigu idan ay in ittakhadtu aalihatan min duuni illaah haddaan samaysto ilaahyaal alla sokadii lafii dalaalin baadid dhexdeed mid ku sugan baan ahay baadida oo mubiinin baadinimadooda ay cad tahay ayaa dhexdeeda ku suganahay innii aniga aamantu waan rumeeyey birabbikum rabbigiinaan rumeeyey oo idinka kufaarta aad beeniseen rabbigii aad beeniseenoo inkirteen cibaadadiisa aad diideen ayaan anigu rumeeyeye fasmacuunii hadalkayga maqla si fiican u dhagaysta ilaahay baan rumey qof mumina baan ahay weeyaan marka wuxuu ku diiday aaliha ilaah inuu samaysto istifhaamka marka atakhidu min duunihi aaliha la yidhaahda wuxuu qabaa waa bimacna alinkaari waaltawbiikhi waaltaqriica la yidhaahda canaan iyo inkirid baa iskula jirto weliba waxaa la yidhaahdaa wuxuu kulminayaa wa huwa mutadamminun macna nafyi baa la yidhaahdaa diidda ayuu maaragta kulminaya macnaheedu waxa weeye aattakhidu min duunihi aaliha markaad tidhaahdo waxay la mid tahay laa attakhidu min duuni illaahi aalihatan acbuduha ilaahyaal aan caabudo anigu ma samaysanayo wey saas wuu inkaara ku jira diidda nafyi wey aattakhidu miyaan samaysani min duunihi alla sokadii miyaan aalihatan samaysana ilaahyaal yacni waxa weeye laa attakhidu min duuni illaahi aalihatan ilaahay sokadiisa ilaahyaal la caabudo ma samaysanayo cibaadadii rabbi intaan ka taga weeyaan maxaa yeele allah isaga cibaadada keligii iska leh weeye markaasu wuxuu yidhi ilaahyaashooda inaysan waxba awoodi karaynin ayuu rabaa inuu caddeeyo wax ay u hanan karaan inaysan jirin hadduu rabbi dhib la doono aysan ka qaadi karin haddii khayr ka maqan aynan u keeni karaynin allahna uu yahay allaha addaaru wannaaficu keliga uu yahay allaha durka iyo nafcigaba milkiyey inuu allah yahay taasuu caddaynaya in yuridni araxmaanu allihii naxariista badnaa hadduu ila doono bidurin dhib ou ila doonaahi laa tuqhnii deeqi mayso canii aniga xaggayga shafaacatuhum aalihadaa shafaacadoodu shay-an waxba tari mayso waxay ii tarayso lama arko waxay deeqayso ma leh shafaaco ay shafaacaanu waxay tarayso lama arko weeyaan shafaacatuhum shafaacadoodu shay-an waxba i tari mayso weeyaan wax ay tarayso lama arko maxaa yeele dur i haysta igama qaadi karaan wey walaa yunqiduunii anigana ima badbaadin karaan oo dhibka i hayaahi dad iga maaragtay iga saari karo ma aha weeyaan inqaadna iguma samayn karaan maxaa yeelay koonkan amarkiisa wax ay ku leeyihiin lama arko koonka macbuud baa iska leh allah la yidhaahdo ayaa koonkan iska leh waxay ku leeyihiin lama arko aayadaha waxay la mid tahay aayadda fii suurati sab aan ku soo marnoo kale qul idcu aladiina zacamtum min duuni illaahi laa yamlikuuna midqaala daratin fi samaawaati walaa fi lard wamaa lahum fiihima min shirk wamaa lahum minhum min dahiir aayadahaasoo kale koonkan wax ay aalihadooda ku leeyihiin samaawaadka iyo ardada iyo shirko iyo midnama jiro kaalmo maalmo iyo waxay ku leeyihiin lama arko weeyaan في سورة الزمر أنكو أركضون الله أرني قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يعني واحد كتر هذا النبي محمد إي ورما إلهياش آد إلهي شكدي عابد إيسان هذه ربي أنيق ضره إلى الدوناهي kuwa iga qaadi kara durkaasi ma yihiin ama se rabbi subxaanahu watacaala naxariisa ila doono kuwa naxariista ii diidi karo iga ceshan karaahi ma yihiin midna ma jirta w midna ma aha wey marka haddaysan waxba tari karaynin waxaad tidhahdaa xasbiya allah ilaahay baa igu filano kaafigayga ah calayhi yatawakalu lmutawakkiluun ilaahay bis dadku ha tala saarteen weeyaan innii anigu idan ay in ittakhadtuhaa aalihatan min duuni illaah ilaahyaashiinna haddaan ilaahyaal ka dhigto alla sokadii la fii dalaalin baadi dhexdeed mid ku sugan baan ahay baadidoo mubiinin cad oo baadinimadeedu ay muuqato oo baciidun can alxaqi ah xaqa mid aad uga fog ayaan dhexdeeda ku suganahay weeye innii aniga markuu intaa sheegay oo inuu shirkigii bari ka yahay uu sheegay boo inuu mu'min yahayna cadaysanaya marka innii aniga aamantu waxaan rumeeyey birabbikum rabbigiinaan rumeeyey ee fasmacuuni imaqla rabbigiinni idin abuuro khaaliqiinnii ahaa baan rumeeyeye imaqla wey marka khitaabkan yaa loo jeedinayaa cidda lala hadlayaa waacidee mufasiriinta laba macnoba way sheegaan in mukadibiinta lafteeda macnihii hadda aan marnoo kale kuwan mukadibiinta mushrikiinta loo jeediyo oo la yidhaahdo innii aamantu birabbikum rabbigiinnii ayaan rumeeyey alladii kafartum bihi macbuudkii aad ku gaalowdeen baan rumeeyey fasmacuuni imaqla in la yidhaahdo macnahaas imaqla i dhegaysta oo xaqii u caddaysto waa la yidhaahdaa mufasiriintu way ku fasiraan waxay kaloo suuragal bay yidhaahdaan khitaabka inuu rususha u jeedinayo cidduu la hadlayaahi inay rususha tahayna ayana waa la yidhaahdaa oo macnaheedu tahay innii aniga aamantu waan rumeeyey birabbikum rusul yahay rabbigiinna idin soo diray oo kuwan mushrikiinta ay beeniyeen ayaan rumeeyey ee fasmacuunii warkayga maqla oo ilaahay agtiisa barri iiga markhaati noqda yani rususha ay ku leeyihiin macnahaas dambana ibnu jariir atabari baa xikaayoonayo waana macno wanaagsan waa khitaabka in loo jeediyo rususha lafteeda barrito qiyaamaha iiga markhaati kaca inaan mu'min ahay taasoo kale baa loo jeedaa weeyaan qiila idkhulu ljannata qaala yaa layta qowmi yaclamuun meeshii markii ay xaqii u cadaystay kufrigii iyo shirkigiina uu ka bari noqday iimaankiina uu cadaystay ayay ficilkii ay qabteen baa wuxuu ahaa inay dileen meeshii la dhihi lahaa yacni way dileen la dhihi lahaa ayuu rabbi wuxuu yidhi qiila idkhuli iljanna qiila ninkii waxaa lagu yidhi udkhuli iljanna jannadii gal baa lagu yidhi yacni waa la dilay lama dhihin waa la sharifay jannadii gal baa lagu yidhi jannadii ilaahay buu galay subxaana wa tacaala qaala markaasu wuxuu yidhi ninkii markuu dhintay dabadeed buu rabbi ka xikaayoonaya markii la dilay oo shahaado uu helay dabadeed hadalka uu yidhi ayuu ilaahay nooga xikaayoona noo sheegi qaala marka jannada la geeyey ayuu wuxuu yidhi ninkii yaa layta shallaytadaydee qawmii dadkaygu yaclamuuna may ogaadaan ogaadeena weyaan may ogaadaan bimaa afara lii rabbii ay bikufraani rabbii yacnii rabbigayga dhaafitiisa ou dhaafo lii aniga u ii dhaafo may ogaadaan wajacalanii ou iga yeelay min almukramiina kuwa la maamuusoo la karaameeyey ou iga mid dhigay jannadiisa lagu maamuusay inuu ilaahay iga mid dhigay may dadkaygu ogaadaan buu yidhi marka qiila dkuli iljanna yacni waxa weeye ninkii bay dileen markay dileen shahaadow helay shahaadada markuu ilaahay siiyana jannadiisuu rabbi subxaana wa tacaala ou geliyey maxaa yeelay jannada wuxuu ku helay wuxuu u istaagay oo caddeeyey waa kelimatu xaqin ayuu caddeeyey kelimadii xaqa ahayd rusushiibuu u gargaaray marka wastashhada bisababiha sababteeda darteed buu marka shahaadada ku helay waxaa la yidhaahdaa waa kelimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir nabiga wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiid ibnu maaja imaam axmed ay warinayn sanadkiisuna uu saxiix yahay xadiidu abi saciid alkhudri radi allaahu canhu nebiga wuxuu ku tilmaamay jihaadkan ugu fadliga badan afdalu ljihaadi kalimatu xaqin cinda sultaani jaa'ir jihaadkan ugu fadliga badan suldaan nin ahoo jaa'ira in kelimada xaqaa loo sheego hortiisa laga caddeeyo taasaa ugu fadli badan wey marka kelimatu xaqin cinda sultaanin jaa'ir marka la leeyahay sida ninkaas oo maaragtay ilaahay magaciisa nooma sheegine rususha ugu gargaaroo kalaa la rabaa yacni cinda sultaaninaa leeyahay يعني كلمة حق ذكى حديث كاس وحي أدل شذان في غير موضعها يعني من سلطان أه أو جائر أه أما الظالمة مركها ربطاء مدحة حق مركها أشيغيسو وإن أنت أتكتا نصيحة أهان أوقد بيسو حال لك والناصحو والناصحو ذاتكي حق أشيغي rusushaan raaca buu yidhi waa dadaan waxba idin weydiisanayn waa dad hanuunsan macbuudkii idin abuuray idinkugu yeerayaan shirkigiibuu uga digay markaa kabacdi buu caqiidadiisii diinkiisii caddaystay marka taasaa la rabaaye mafhuumku ma aha adigoo aanan dadkii u tegin suldaankii jaa'irkaaha u tegin inaad meelaha ka qayliso mikrofoonna intaad qaadato iska caydo oo radiso oo tira xaqan caddaynaya taasoo kale sax ma aha waa inaad nasiixa ugu tagtaa qofka jaa'irkaah oo daalimkaa haddou kaa diido ku dilo markaasi waxaa weye shahaadadaasaad heli maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi cinda sultaanin jaa'iri cindasoo lafdiga la yidhaha ma taqaanaan lafdigaas waa agtiisa inuu joogo xaq ugu cadeeya baa la rabaa laakiin makaan ka fogaan ka tuuriyeynaya sax maaha waxyaalaha xarakaadka maanta caalamislaami joogo ay isticmaalaan ayaga oo samaynayo xukaamtooda inay khuruuj ku sameeyaan ama ku baxaan rabo qaabka isticmaalaan oo kale lama yidhaahda kalimatu xaqin cinda sultaanin jaa'ir maxaa yeel naasixiin ma ah nin halkaa ka caytamay naasix ma aha wey waa inaad asagoo u tagtaa jaa'irkii u naseexaysaa xaqa u sheegtaa wanaagga u sheegta baa la rabaa taasoo kale sunnada la rabo waa taas weeyaan marka ilaahay subxaana watacaala shahaadadaasuu ku siiyo yidhi qiila dkhul iljanna qiila waxaa la yidhi udkhul gal aljannata jannadii gal baa la yidhi jannadaa gal baa la yidhi macnaha waa la dilay wey sida ibnu isxaaq uu warinaayo cabdulahi mascuudna uu ka warinayo cabdulahi mascuud wuxuu leeyahay markay dilkiisa kayfiyatu qatligi markuu ka hadlaayo qaabkay u dileen wuxuu leeyahay innahum wata'uuhu biarjulihim xataa kharaja qusbahu min duburih yacni way ku is istaageen say ugu joogjoogsanayeen baa mindhicirkiisii xiidmihiisii gadaashiisa uu dabadii ka soo baxay ay dileen saasay ku dileen buu leeyahay dilkaasay ku dileen weeye markii uu dhintay ilaahay shahaado siiyey baa rabbi subxaana wa tacaala marka nooga yacni nooga xikaayoonaya waxa hadalkii uu yidhi isagoo fii marxalati albarsakh ku jiro jannadii ilaahay haysto buu rabbi nooga warramay qaalow ninkii wuxuu yidhi yaa layta shallaytadaydee qawmii aniga qoomkaygu yaclamuuna may ogaadaan bimaa kafara lii rabbii ay bikufraani rabbii lii wey rabbigayga dhaafidiisa aniga ii dhaafay ama biayi shayin kafara lii rabbii rabbigayga sababta uu iigu dembi dhaafay ou khufraanka ii siiyey may ogaadaan oo wajacalanii ou iiga yeelay min almukramiina kuwa la maamuuso la qiimeeyo oo iga mid dhigay jannadiisa lagu karaameeyo oo iga mid dhigay taa may ogaadaan buu leeyahay walidaalika cabdulaahi bni cabbaas radi allaahu canhumaa waxaa laga wariyaa u dhihi jiray markuu ninkan ka xikaayoonayo nasaxa qowmahu fii xayaatihi faqaala yaa qowmi ittabicu lmursaliin wa bacda mamaatihi qaala yaa layta qowmi yaclamuun hadalkaasuu dhihi jiray yacni wuxuu leeyahay dadkiisabuu u naseexeeyey intuu noolaa uu u naseexeeyey wuxuu yidhi ittabicu lmursaliin rususha raaca buu ku yidhi markuu dhintay kabacdina nasiixuu u soo gudbiyeyo wuxuu yidhi yaa layta qowmi yaclamuun yacni wuxuu tamaniyey oo jeclaaday dariiqa asaga ou maro iimaanka inay dadkiisu helaan ay mu'miniin noqdaanoo darajada uu jannada ku heloo kale ayaguna ay helaan ayuu tamaniye oo jeclaaday weeyaan bimaa khafara lii rabbii yacni wuxuu rabbigayga iigu dembi dhaafay may ogaadaan marka bimaa khafara lii maadaas laba macnoba mufasiriinta way ku fasiraan inay maadu masdiriya tahay maa masdariya la yidhaahdo ay biqufraani rabbii lii la yidhaahdo rabbigayga dhaafidiisa uu ii dhaafay ama in la yidhaahdo istifhaamiya weeyo macna tacajub wadato oo maalan biayi shayin hafara lii rabbii wey shayga uu rabbi iigu dhaafay may ogaadaan wajacalanii min almukramiina dadka la karaameeyena uu iga mid dhigay taa may ogaadaan saasuu leeyahay walidaalika ibnu kaiir raximah ullahu markuu aayaddaa fasirayo wuxuu leeyahay maqsuudkiisuu ka warramaya ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل فرحمه الله ورضي عنه فلقد كان حريصا على هداية قومه يعني وحوليه ninka maqsuudkiisa iyo dantiisu wuxuu ahaa hadday qoomkiisu waxa uu ku sugan yahay oo hawaabta iyo nicmada daa'imka ah uu rabbi siiyey kuwa og ay ahaan lahaayeen wuxuu arinkaas ku hogaamin lahaa rususha inay raacaan aniga markaan dhinta dabadeed rususha inay raacaan saasuu maarata maqsuudkiisa yahay markaasuu u duceeyo yidhi faraximahu llahu waradiya canhu ilaahay ha u naxariista ninkaasi hana ka raadi noqdo falaqad kaana xariisan calaa hidaayati qowmihi dadkiisa inay hanuunaan ayuu aad ugu dadaali jiray ilahay inuu hanuuniya buu aad u jeclaa weeyaan وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وما أنزلنا ما نندجن على قومه ننكا رجل كاس مؤمن كئه دكيسي قوم كيسي من بعده أي من بعد موته لمشري سد بديد مركو دنتي دبديد وأيغو أي دلين من جند عيدا كما أنا سود جنين من السماء سمد وما أنا سود جنين وما كنا manaihin munziliina kuwa dejinaayo yani samada inaan ciidan uga soo dejinaa ma dhacayso weyaan lanna almra aysara min dalika weyaan arrinku waa ka fududiya wax weyn ma aha ciidan malaa'iga inaan inta samada uga soo dejinno lagu baabi'iyo wax dhacaya maaha looma baahno weyaan maxaa yeelay yani arrinku intaa waa ka fudud yahay in kaanat maa kaanat ma aysan ahaanin ay cuquubatuhum wey cuquubadoodii ma aysan ahaanin ilaa sayxatan qaylo oo waaxidatan kol keliya lagu qayliya mooye wax kale ma aysan ahaanin sayxatan qaylo oo mar ah waaxidatan hal mar lagu qayliyo taa mooye wax kale ma aysan noqonin hal malag oo malaa'igta ilaahay ka mida ku qayliyo ayay ku baaba'ayaan markuu malagii ku qayliyana faidaa hum waaba ayagoo khaamiduuna damay oo mayitiinahoo baktiyey babaktiyo wada dhintay weeyaan markuu malagii ku qayliyey isla markiiba dad mayitiina bay noqdeenoo waa baaba'een waa halaagsameen weeyaan marka ilaahay wuxuu leeyahay ma astaahilaan mana ahan uma baahna mukadibiintas muminka sidaa u galo rususha beeniyey inaan ciidan samada uga soo dejinno arinkoodoo kale maba astaahilo wey mana soo dejinayn hal malagoo ku qayliya ku filan sayxa waaxida oo markaa ay baaba'aan weyaan wamaa anzalnaa ma aanan soo dejinin calaa qowmihi muminkaas yani qoomkiisa dushooda kuma aanan soo dejinin min bacdihi ay min bacdi qatlihim iyaahu markay dileen dabadeed ama min bacdi mowtii dhimashadiisa dabadeed min jundin ciidan ma aanan soo dejinin marka min jundin ninta ku jirtaah waa iska masiidatu litakiida layidhahda yacni jundan ma aanan soo dejinin weeyaan min asamaa'i samada ma aanan ka soo dejinin ciidan malaa'igahoo yani maarata lagu tirtiro kuma aanan soo dejin wamaa kunnaa mana ihin munziliina kuwa soo dejinaayo ay munziliina calayhim hada aljunda min almalaa'ika malaa'igtaas ciidankaa malaa'igta ihi kuwa ku soo dejinaayana ma ahin in kaanat ma kaanat ma aysan ahaanin yani halaagoodii cuquubadoodu ilaa sayxatan qaylo oo waaxidatan kol keliya ta'a mooye hal maroo lagu qayliyaaba ku filan markii lagu qayliyana faidaa hum waaba ayagoo khaamiduuna dhintay oo mayit ah weeyaan marka idaada waa tii fujaa'iyad ahay durbadiiba markii lagu qayliyey isla markiiba waa baaba'een w miyitiin weeyaan marka allah wuxuu ku shabahay yani waxaa lagu shabahay dab damay oo kale waay ila khumuudka waxaa iskale dabka iskale naartaa la yidhaha khamadat innaaru baa la yidhahdaa khamadat innaaru naartii baa dantay baa la yidhahdaa marka dab buu ilaahay ku tashbiihiyey waxay mufasiriintu leeyihiin waxa loogu shabahay dabka waxa weeye dab damay dab damay oo kalea lagu shabahaya waxa loogu shabahayo xayaatada bani aadamka ku jirtaahi waxay la mid tahay kannaari saaica nolosha bani aadamka ku jirta dab huraya oo kale la mid yahay xarakuu leeyahay qofku waa dhaqdhaqaaqaya waa hadlaya awood buu leeyahay dab maaragtay ifaya oo kale buu la mid yahay mawdkuna wuxuu la mid yahay khumuud naar oo kale yacni qofku markuu mayit noqdoo dhinto xaraka ma laha dhaqdhaqaaq ma leh halkaasuu yaallaa waa eber wey marka dabdamay oo kale buu la mid yahay walidaalika jaahiligii ninkii maarata labiid la dhihi jiray oo maarata ka mid ahaa maxaa la yidhaahdaa dadkii mucallaqaadka iska laha ka mid ahaa gabayadiisa waxaa ka mid ahayd wuxuu dhihi jiray wama almar'u ilaa ka shihaabi wadaw'ihi yaxuuru ramaadan bacda id huwa saaticu yacni qofka wuxuu leeyahay ma ahaba ilaa ka shihaabi wadawihi yani dabkaa dambaaburada la yidhaahda iyo iftiinkeedoo kale mooye qofku wax kalemaba ahaba bani aadamku noocaasoo kale wey dab ifayo kale uu la mid yahay oo markaas kabacdina yaxuuru ramaadan u noqonayo yani maarata dambas noqonayo baaba'ayo id huwa saaticun markuu ahaa mid ifayo dabadeed dirbadiiba dambaskaa damay oo kale la mid noqonayo lanna xayaatadu waxay la mid tahay ka naari saatica ayaa la yidhaahdaa dab ifayo kale la mid tahay markii ilaahay halaagayna faidaa hum khaamiduuna waaba ayagoo damay sida dabka u damoo kale waaba mayit baa loo jeedaa wey waa halaagsameen wey ya xasratan cala alcibaadi maa yatiihi min rasuulin ila kaanuu bihi yastahziuun wama anzala laga soo bilaabo hadalka ilaahay baa wato yaa xasratan qooma mooy cala alcibaadi addoommada dushooda loo qoomamoodo loo shallaayoy heewey uxdurii hada awaanunkii wey hadda kaale waqtigaadii baa la joogaay markaasuu rabbi yidhi maxaa sababta qoobamada keenayso bani aadamka qaarkood qaarka kale ugu shallaaya waa maxay maa ya'tiihim uma yimaado min rasuulin rasuul dadkii ummadihii uma yimaado ilaa hadduu rasuul u yimaado kaanuu waxay ahaayeen yastahzi'uuna kuwa jeesjeeso bihi rasuulkaa kuwa ku jeesjeeso bay ahaayeen marka xasrada iyo nadaamadiyey kaale meeshaa jirtaba ka imow alxasratu waxaa la yidhahdaa wa ashaddu nadaama la yidhahdaa yacni shallaytada ama qoomamada mideeda daran oo aad murugta badan ayaa loo jeedaa weeyaan sababtu waxa weeye rususha ilaahay oo lagu istihzaa'o oo lagu jeesjeesaa oo la beeniyaa waa waxyaalaha qoomamada iyo shallaytada keena weeyaan shallaytada qiyaamaha waxa keeno waa taas wey yaa xasratan qoomamooy cala alcibaadi addoommada loo qoomamoodoy uxdurii watacaalay hada awaanuki kaalay wakhtigaadii baa la joogaayo weeyaan maa ya'tiihim uma yimaado dadkii min rasuulin rasuul uma yimaado yacni rasuul oo rususha ilaahay ka mid ihi uma yimaado ilaa hadduu u yimaado kaanuu waxay ahaayeen yastahzi'uuna kuwa jeesjeeso bihi rasuulkaa kuwa ku jeesjeesa bay ahaayeen marka kuma sintaan keliya beenin ay rasuulka beeniyaane yacni waxay ku dari jireen alistihzaa'u bihim markay beeniyaan haddana waa ku jeesjeesi jireen haada aladii bacaa allaahu rasuulan bay dhihi jireen ayagoo xaqiraaya farxa xaqiraada ku fiiqayo daynay makanba ilaahay rasuul ka dhigay bal wuxuu sheegaya arka yacni wixii la mida bay ku oran jireen weeyaan marka arrintan ummad ilaahay uu rasuul u soo diraahi ma jirto ilaa waa ay beeniyaan waxaana tusinaya inay ummadahoo dhan kulminayso waxaa la yidhaahdaa yacni waa nakiratun fii siyaaqi nafyi baa rasuul ummad loo soo diray ma jira ilaa way beeniyaan wax yar baa rumeeyo marka rasuulku waa nakira siyaaqu nafyi bouna qabaayo maa yatiihim baa ka horayso maadii naafiyadiia ka horayso markaasaa waxaa la yidhi haddana min zaaidaha lagu daray min zaa'idaha laga hormariyey markaasoo kale waxaa la yidhaahdaa fa hiya nasun sariixun fii cumuumi nafyi yacni maaragtay inay diideen ayay arrintan ay wada beeniyeen ayay camimaysaa weeyaan saasaa la yidhahda yacni maaragtay maadada usuulka markay ka hadlayaan waxay yidhahdaan ana nakirata fii siyaaqi nafyi idaa ziidat qablaha min fa hiya nasun sariixun fii cumuumi nafyi baa la yidhahdaa ummad kasta oo rasuul ilaahay u soo diray ma aynan jirin ilaa rasuulkeedu waa ay beeniyeen akarkooda way beeniyeen weyaan sidaas bay ahaayeen waxaana tusayo cumuumkaas waxaa tusayo aayado fara badan ilahay kaga warramay qur-aanka waxaan soo marnay fii suurati saba waxaan ku soo marnay wamaa arsalnaa fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha innaa bimaa ursiltum bihi kaafiruun yani rasuul aan soo dirnoon magaalo u soo dirnay ma jiro oo inuu u diga loogu soo dir rasuul ah ilaa dadkoodii xoolaha ilaahay ugu nicmeeyey ayaa xoolaha rabbi uu siiyey ayaa waxay yidhaahdaan wixii laydinla soo dir rasuul yahay waa ku gaalownabay dhahan saasay leeyihin bisuurati lmu'minuuna ku soo marnay allahu odhanay uma arsalnaa rusulanaa tatra kullamaa jaaa ummatan rasuuluhaa kadabuu yani rusushii baan israacraac u soo dirnay ummaddaa markii rasuul loo soo diro ummadda ka dambaysa loo soo diro si isdabajooga ayuu rabbi u soo diray markaasuu yidhi kullamaa jaaa ummatan rasuulaha mar kasta oo ummad kasta rasuulkeeda u yimaado kadabuuhu way beeniyaan keliya waxaa jira hal qoom oo markii hore beeniyey rusushooda rasuulkoodii beeniyey kabacdina markay cadaabka arkeen cadaabka lagu soo dejiyey inta rumeeyeen dhammaantood ilaahay subxaana wa tacaala cadaabka uu ka rafciyey waa qowmi yuunus oon horey ku soo marnay fii suurati yuunus falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacaha iimaanuha ilaa qowma yuunus lama aamanuu kashafna canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunya wamatacnaahu ilaa xiin yani dadkaas ilaahay cadaabkii buu ka qaaday fii suurati saafaatna waan ku arki doonnaa nabiyulaahi yuunus oo ilaahay leeyahay in sha allahu tacaala wuxuu allah leeyahay wa arsalnaahu ilaa miati alfin aw yaziiduun boqol kun iyo ka badan baanu u dirnay fa aamanuu famattacnaahum ilaa xiin way rumeeyeen dhammaantood yani nabigiibay wada rumeeyeen markaasaan u raaxayna adduunkooda intii ka haray weeyaan marka yani cumuum waa rususha badankeed rusushoo dhan baan u jeedaa qoomkii loosoo yani loo diray qoomkaasi rusushaasi waa ay wada beeniyeen sida mushrikiintaba ay nabiylahi moxamed u beeniyeen calayhi salaatu wasalaam alam yaruu kam ahlakna qablahum min alquruuni anahum ilayhim laa yarjicuun qisadii ninkaas waan ka baxnay yani qisat asxaab alqarya waanu ka soo baxnay hadda aayaadkii kowniga ahaa ayuu rabbi subxaana wa tacaala ayuu ka warramaya alam yarow miyaynan ogayn ru'yadu halkaa waa bimacna alcilmi waa alam yarow miyaynan ogayn kuwaan mushrikiinta ahi kam imisaan ahlaknaa halaagnay oon baabi'innay qablahum hortooda min alquruuni ummada ah kuwaasoo annahum ayaguba laa yarjicuuna aanan soo noqonaynin markii la halaago dabadeed laa yarjicuuna aanan soo laabanaynin ilayhim ayaga aan u soo noqonaynin adduunka aan ugu imaanaynin imista ummadood baan halaagnay oon baabi'innay oo mid soo noqonaysahay aysan jirin keliya maalinka qiyaamaha ay soo noqon doonaan laakiin adduunka aysan ku soo noqonaynin waa badan yihiin weeyaan wain kullun maa kullun mid kasta kulligii oo min alumam almuhlika ummadihii la halaaga ama min alumam almaadiya ummadihii tegay ka mid ah wain kullun mid kasta kulligii ma ahaanin oo ummadihii ka mid ihi lammaa jamiicun ilaa jamiicun ilaa haddou ahaaday jamiicun ay majmuucuuna kuwa la kulminayo wey ladaynaa agteennaa lagu kulminaya oo annagaana loo soo kulmina qiyaamaha wey muxdaruuna kuwa xisaab loo soo xaadiriyo loo keeno weeyaan xisaab baa loo keeni iyo jaza in la jazayo ayaa loo keeni wey ibnu kaiir markuu aayaddan fasirayo wuxuu leeyahay arrintan waxay rad ku tahay dadkii dahriyiinta la dhihi jiray ee yacni dhihi jiray ay adduunkan nolosha la sheegayaba waxa weye waa adduunka wax aakhare la yidhahda ma jirto dadkaasaa loo jeedaa buu leeyahy markaasaa waxaa la leeyaho buu yidhi lam yakun ilamru kamaa zacama kaiiru min jahalatihim wa fajaratihim sida ay kuwooda jaahiliinta ihi iyo faajiriintu ay leeyihiin arrinku ma aha min qawlihim in hiya ilaa xayaatuna addunya namuutu wanaxya adduunyada nolosha la sheegaayo waa adduunka qaarkanna waa dhiman qaarkanna waa soo noolan marka waa soo noolaanta wuxuu leeyahay wahum lqaa'iluuna kuwa odhanaya weye bidawri min addahriya addowr watasalsul waxaa la yidhaahda qolaa dhimanayso qolada dambe gadaali ka soo dhalan doonaan adduunkan unbaa la joogaya kuwii horey u baaba'ay mar damba haddana ay adduunku ku soo noqon doonaan waxaasay aaminsan yihiin wax akhare la yidhaahdo ma jiro adduunkaasaa lagu soo noqonay bay leeyihin markaasuu wuxuu yidhi wahum aladiina yactiqiduuna jahlan jahlan minhum waa kuwa ictiqaadinayo jahli ayaga xaggooda ka ahaaday sababteeda annahum yacuuduuna ila dunya kamaa kaanuu fiiha yani inay adduunka u soo noqon doonaan siday awal ahaayeen oo kale ina ugu soo noqon doonaan faradda allahu tacaala calayhim baatilahum markaasuu rabbi baatilkooda ku radiyey oo leeyahay alam yarow kam ahlaknaa qablahum min alquruuni annahum ilayhim laa yarjicuun adduunka cid ku soo noqonaysaa ma jiro mar haddii qofku uu dhinto aakhare unbuu sugaya adduun uu ku soo noqon karaahi ma jiro weeyaan alam yarow miyaynan ogayn kam imisaan ahlaknaa halaagnay oon baabi'innay qablahum mushrikiintan horteeda min alquruuni ummado ah ummado intaan halaagnay alquruun alumam baa loo jeedaa ummado intaan halaagnay badana taa miyaynan arkayn annahum quruuntaa la halaagayo laa yarjicuuna aanan soo noqonayn ilayhim dadkoodii aanan u soo noqonaynin ayaga aan u imaanaynin say u dhinteen ay tahay miyanan u jeedin miyaynan ogaynan sab cilmi ulahayn weeyaan wain kullun lamma jamiicun ladayna muxdaruun aayaddan yani wain kullun caasim iyo ibnu caamir iyo xamza ayaa waxay akhriyaan lammaabay shidaan lammaada way shidaan wain kullun lammaa jamiicun ladayna muxdaruun ayay akhrinayaan weyaan markii la yidhaahdo qira'adan aan akhrinno oo wain kullun lammaa jamiicun la yidhaahdo intu waa naafiya weye waa in naafiyanu ka dhigaynaa lammaadana bimacnaa ilaa baan ka dhigaynaa bimacnaa ilaa buu noqoni weeyaan ladaynaada darafkaas ahna waxa weeye jamiicuntaan ku xirayna oon ku tacallujinaynaa weyan halkaasaan ku xirayna macnuhu saasuu noqon waxa weeye wain kullun ay maa kullun mid kasta kulligii ma uusan ahaanin oo ma jiro ummadihii mid ka midihii ma jiro lammaa ay ilaa hadduu jiro jamiicun ay majmuucuuna kuwa la keenayo weeyaan ladayna agteenna lasoo kulmina lagu soo kulmini oo la keeni weeyaan marka yacni jamiicunta lafteeda lafdigan jamiicun la yidhaahdo waa faciil oo bimacnaa mafcuula w jamiic bimacnaa majmuuc w kuwa la kulmini wey yani saasaa loo jeeda kuwa la kulminayo weyaan ladayna agteennaan la kulmini qiyaamaha wey muxdaruuna kuwa la xaadirinayo la keenayo wey maxaa loo keeni lilxisaabi wاljazaai yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha in la xisaabiyo darteed baa loo soo kulminaya weyaan quraada inteeda soo hartay lamaada way tafiifiyaan lamaada way takfiifiyaan lamaa bay akhriyaan wain kullun lamaa jamiicun ladayna muxdaruun haddii marka lamaa aan akhrinno oo la takfiifiyaahi maadu waa masiidatun lita'kiida la yidhaahda waa zaa'ida wey maadu maada zaa'iday noqoni yacni sidaasaan leenahay laamtuna ee intuna inta awalka ku jirtana naafiye maahee waa intii la odhan jiray almukhafafatu min athaqiila la yidhaahdo xagga naxwada la yidhaahdo innadii tansibu lisma tarfaci lkhabarka ahayd oo la takhfiifiyo la fududeeyey shidka laga qaaday wey ee tii naafiyada ahaydee diiddada ahayd ma aha markaasay isimkeeduna waa damiiru shani oo meesha ku qadaran weeyaan wainhu shaniye macnihii wuxuu noqoni wainhu shaniye arrinkuba waxa weeye kullun yani mid kasta kulligii mid kasta kulligii oo ummadihii ka mid ihi lamaa jamiicun ay la jamiicun maada waa zaa'idana lajamiicun ay lamajmuucuuna kuwa la kulminaya wey ladayna agteennaa lagu kulminaya muxdaruuna kuwa la keeno oo la xaadiriyo weeyo qiyaamigii liajli alxisaabi waljazaa'i loo soo kulmiyo marka laamta yani lamaada ku jirtaahi waxaa la yidhaahdaa waa alfaariqa bayna almukhafafati min althaqiila wannaafiya inta naafiyada ah oo diidada ihi iyo midda almukhafafatu min athaqiila la yidhaahdaa ayay kala saartaa waxay gashaa yani almukhafafatu min athaqiila bay gashaa weyaan ayay gelaysaa weyaan faariqa la yidhaahdaa wey marka macnihiina macnaha qiraa'adaas markaan akhrinana macnaha sidaasoo noqoni wakiila almacnayayn wakiila alqiraa'atayn waa bimacnan waaxid wey labada qiraa'aba macnahoodu waa isku mid wey ummadahoo dhan ilaahay baa soo kulminayo waa la xisaabinaya xisaab baana loo keeni weeyaan wain kullun maa kullun mid kasta kulligii ma aha lammaa ilaa hadduu jiro la jamiicun kuwa la kulmin weeye ladayna agteenna muxdaruuna la xaadirinayo xisaab loo soo xaadirini weeyaan waaayatun lahum alardu almaytatu axyaynaaha waakhrajnaa minha xabba faminhu ya'kuluuna aayaadkii kowniga ahaa buu ilaahay ka warramay wa aayatun aayad weeye calaamad weeye daallatan cala kamaali qudrat illaahi wa waxdaaniyatihi caza wajal yacni ilaahay qudradiisa kaamil noqoshadeeda iyo allah inuu waaxid yahay wa annahu waxdahu huwa almustaxiqu lilcibaada inuu keligii cibaadada mutaystay aayad tusaysa weeye aayaddaasoo lahum ayaga u sugnaatay alardu dhulkii dhulka ayaa aayad ah ardadii almaytatu abaarta ahayd ee qalalnayd oo maydka ahayd ardadaasoo axyaynaaha annagu aanu noolaynay oo markay roobka ku soo di'innay arda xaya noqotayoo doog iyo maarata nabaad soo saartay ardadaas baa aayad ah buu ilaahay leeyahay waa calaamo weyn oo qofka ku cibro qaadan karo waxaan arki doonnaa aayaadka kawniga bay aad suuraddu ugu dheeraanaysaan ka hadli doonnaa aayaadka kawniga waxaa la yidhaahdaa waa kitaab furan kitaab oo nin kasta ah qof walba akhriyi kara wey qofka caalimkaa iyo qofka jaahilkaa qofka reebaadiyaha qofka reemagaalkaa kulli qof walbaaba waa miduu ahrin karo kitaab furan wey cid walbana ay ahrin karto marka laakiin annaga caaday noo noqotay allahna wuxuu rabaa aayadahaas kownka iyo calaamaadka uu rabbi yeelay inaan il cusub ku eegno mar walbaba oon ku garanno macbuudkaas inuu keligii macbuud kownkan ka yahay cibaadadana uu leeyahay wey wa aayatun waxaan leenahay waa khabarkii hormaray alardudana waa mubtadihi oo mu'ahara lahumta aayadan ku tacallujinaynaa ama sifo uga dhigaynaa almaytatuna waxaan alardadan ka sifaynaynaa axyaynaahada sidoo kaleeto musta'nafaan ka dhigi karnaa oo hadal cusuba bilaabanayo ama sifa uga dhigi karnaa ardadaan sifo uga dhigi karnaa icraab ahaan intaba way bannaan tahay weeyaan wa aayatun calaamad weeye aayadoo lahum ayaga u sugnaatay alardu dhulkii ardadii almaytatu dhinsanayd oo maydka ahayd bimacnaa abaarta ahayd weeyaan baa loo jeeda axyaynaaha waa noolaynay ama ardadaasoo axyaynaaha aanu noolaynay oo markaan roobka ku soo di'innay noolaatay ayuu ilaahay aayad ka dhigay weeyaan marka waxa loo tankiiriyo aayatan loo yidhi waxa waye liajli tafkiim arrinkaa la weynaynaya weynayn darteed baa loo yeeli weeyaan wa akhrajnaa waanu soo saarnay minhaa ardadii xaggeedii xabban miro ayaanu ka soo saarnay xabad ayaanu ka soo saarnay fa minhu ay min alxabbi xabadii xaggeedii bay ya'kuluuna wax ka cunaan oo insaanka uu quudaystaa quud ka dhigtaa doogii wixii dhulka ilaahay nabaadka uu ka soo saaray ayaa quud u ahoo ay cunaan weeyaan saasuu rabbi leeyahay wajacalnaa waxaanu yeelnay fiiha ardada dhexdeeda jannaatin beera baanu yeelnay beerahaas oo min nakhiilin timir ah wa acnaabin cinab ah ayaanu yeelnay wafajjarnaa waanu soo saarnayo waanu dillaacinay fiihaa ardada dhexdeeda waxaanu ka soo saarnay oon ka soo dillaacino ka soo burqinnay min alcuyuuni ay bacdan min alcuyuuni qayb ilaha biyaha ka mida ayaanu ka soo saarnay weeyaan markaasuu ilaahay ku nooleeyey bani aadamkiina ku noolaaday xoolihiisana ay ku noolaadeen maxaan yani sidaa u yeelnay beerahaas maxaan ugu yeelnay liyakuluu inay cunaan min amarihi yani beerahaas oo maaragtay timirta iyo cinabka ihi mirihiisa inay cunaan mirihiisa inay cunaan darteed baan u yeelnay wamaa kiina inay cunaan ay alladii kii wama ladii wey kiina inay wax ka cunaan camilathu ay shaqaysay oo ay samaysay aydiihim gacmahoodu ay qabteen waxay gacmahoodu sameeyeenna inay xaggooda wax ka cunaan darteed baan sidaa beeraha ugu yeelnay afalaa yashkuruun miyayna shukrinayninoo nicmada ilaahay uu u galay inta arkaan rabbigooda aynan ka shukrinaynin weeyaan marka ardada ilaahay subxaana wa tacaala yacni waxa weeyaan waxaa tusinaya inuu macbuud yahay cibaadada keligii leeyahay awoodna uu leeyahay dadku markay dhintaan dabadeed inuu qubuurtooda inta ka soo saaro uu abaal mariyo dhulkaana aayad ku tusaysa ah dhul xaalufaho qallalanoo eber ah oo abaaroo eber ahaa qallalan baa roob ku soo da'aya roobka markuu soo da'o ardadii arda xayay noqonaysaa doog bay soo saaraysaa bani aadamkuna kama duwanaba roob samada ka soo da'ay oo doog soo saaray oo kale noloshiisa marka qiyaamo la noolaynayahay kama duwana saasoo kale baa loo nooleeya wey markaasuu ilaahay nicmooyinka kaleo u galayna u sheegay ardadaas waxa uga soo baxo xabad baa u soo baxday alxabbu waxaa la yidhaahdaa alxabbu maa yakhtaatuhu linsaanu min alxubuubi baa la yidhahdaa bani aadamku wuxuu quudaysto oo xabadda la cuna ihi ama gelley ha ka timaada ama masago ama bariis ama heed ama wax wixii la sameeyo ama qamadi waxaa xabad la yidhaahdaa maa yakhtaatuhu linsaanu baa la yidhahdaa wuxuu insaanku quudaysto xubuubka la yidhaahdo ayaa loo jeedaa weeyaan kaasuu marka bani aadamku ku nooliye ta labaad wuxuu rabbi magacaabay timirtii iyo cinabkiibaa yacni la sheegay maxaa yeelay ayagoon waa imaartii bay ka mid yihiin mirihii bay ka mid yihiin waxa loo khasiso ayaga loo soo saaray waxay culummadu leeyihiin liannahumaa acla himaari wa anfacuha lilcibaadi yacni miraha la cuno kuwa ugu maaragtay ugu sarreeyo wey oo dadkana anfici og nafci badanna leh khalqiga nafci badan u leh weeyaan wa aayatun aayad weeye aayadoo lahum ayaga u sugnaatay alardu ardadii calaamad tusinaysa inuu ilaahay macbuud yahay ardadii almaytatu yani abaarta ahaydee dhinsanayd ardadaasu axyaynaaha aan noolaynayo roobka markaan ku soo di'innay doogga aanu ku noolaynay wa akhrajnaa waannu soo saarnay minhaa ardada xaggeeda xabban xabad baannu ka soo saarnay waa waxa ay cunaan oy quudaystaan weeyaan fa minhu min alxabbi xabaddii bay xaggeedii ya'kuluuna wax ka cunaan ayadii bay cunayaan weyaan taasay ku nool yihiin bani aadamkii iyo xayawaankiisibu waa ku nool yihiin wajacalnaa waxaanu yeelnay fiiha dhulka dhexdiisa ardadii jannaatin beera baanu yeelnay beerahaasoo min nakhiilin timir ah wa acnaabin cinabyaal ah ayaanu yeelnay wafajarnaa waanu soo saarnay yacni waanu maaragtay ardadii baanu ka soo saarnay weye fiiha ay fi lardi dhulka dhexdiisaan waxaan ka soo saarnay min alcuyuuni ay bacdan min alcuyuuni qayb ilaha ka mida ilaha biyaha ka mida ayaanu ka soo saarnay almuraadu bilcuyuun hadda waxaa loo jeedaa cuyuunu almaa'i annaabicati min alardi baa la yidhaahdaa biyaha dhulka ka soo baxo ilaha iska burqanaya soo baxaya isha biyaha daadanayso iska soo baxdo ayaa loo jeedaa weya marka waxay leeyihiin yani min alcuyuunidan waxa weye yani waxaa la yidhaahdaa bay leeyihiin fiihi xadfu lmawsuufi oo bacdi ah bacdi oo la gooyey bacdi lafdiga la yidhahdo la jaray wa iqaamatu sifati muqaamahu sifadiina mawsuufkii baa la gooyey shaygii la tilmaamayaa la jaray tilmaamtiibaa booskiisii la dhigay weyaan bacdi baa la gooyey markaas alcuyuunu la dhigay bay leeyihin ama waxa weeye mintay zaa'ide ka dhigaan oo markaa waxa weeye yacni cuyuuntana mafcuulu bihi bay ka dhigayaan wafajarnaa waanu soo saarnay oon burqinnay fiiha fi lardi dhulka dhexdiisa min alcuyuuni ay alcuyuuna ilo ayaanu ka soo saarnay weyaan ila baanu ka soo saarnay weyaan maxaan arintaas ugu yeelna beeraha liyakuluu inay cunaan min amarihi yani xabadaas miraheeda inay wax ka cunaan oo ilaahay jannaadkaas inay xaggooda wax ka cunaan beerahaas inay xaggooda wax ka cunaan ayaan u yeelnay marka min amarihi damiirkaas xaggee loo celinaya waxay leeyihiin jannaadka oo cinabkii iyo maaragtay timirtiia ayaa loo celinayaa halkaasaa loo celin ama waxay leeyihiin biyaha laftiisa waa loo celin karaa liya'kuluu inay cunaan min amarihi biyahaas miraha uu soo saaro ila biyahaanay ku dhashaan doogga ku dhashaaye miraha uu soo saaro ayay xaggooda inay wax ka cunaan darteed baan beeraha ugu yeelnay wamaa camilathu aydiihim wamaa camilathu maada mawsuula baa laga dhigaa naafiyana waa laga dhigaa haddii mawsuulo aan ka dhigno waxa weeye waladii camilathu aydiihim wixii gacmahooda ay sameeyaanna inay xaggooda wax ka cunaan wladii kiina inay cunaan wamaa waladii kii inay cunaan camilathu ay shaqaysa aydiihim gacmahooda ay qabatay yacni beertii ay qoteen oy faageen oo ay maaragtay markay dhalatay qashinka kale ay maaragtay ka faleen iyo wixii lamid ah wey geedaha ay tallaasheen amase markii miruhu soo go'o dabadeed ay miirtaanoo yani maaragtay timirtii iyo cinabkii oo kale casiiro ay ka dhigtaan iyo wixii lamid ah ayaa loo jeeda waxay sameeyeen haddii mawsuulo laga dhiga macnahaasi ku fasiraan waxaa kaloo laga dhigaa maada lafteeda ayaa naafiya laga dhigaa nafyi baaba laga dhigaa diidda ah wamaa camilathu ma aynan samaynin aydiihim gacmahooduna shayga ilaahay uu soo saaray bani aadamku gacmahooda waxay ku sameeyeen lama arko maxaa yeele waana run ilaahay baa iska leh xabaddan horta adi ma aadan lahayn aad aasayso dhulka aad ku aasayso adigu malihi biyaha ay ku baxaysa adiga malihid axadka dhulka ka soo dhaliya xabaddan geedkan adiga maahid dabaysha ay u baahan tahay qofka keena axadka keena adiga maahid qoraxda ay u baahan tahay adigu malihid marka wax shaqahood ku leedahayba waxa waa shaqadaadu inaad dhulka inta faagfaagto aad waxaraysa keliya wey wax kaloo aad leedahay male waa ilaahay fadligiisa iyo nicmada ilaahay oo u galay taa weeye sida ibnu katiir uu ka soo guurinayo cabdulaahi ibni cabbaas iyo qataada wuxuu leeyahy wamaa daaka kulluhu ila min raxmat illaahi bihim laa biwuscihim wala bikidihim wala bixawlihim wa quwatihim wax ay awood ku leeyihiin maahe yani maaragtay waa ilaahay naxariistiisa waxaasoo dhan ku ahaadeen weya wamaa camilatum ma aynan shaqaynin waxaasoo dhan yani ma aynan camal falin aydiihim gacmahooda ma aynan camal falin marka labada macnoba laba macnoo wanaagsan wey haddii mawsuul ah ka dhigto oo waxay qabsadeenoo shaqaysteen shaqadoodii loo ictibaariye dadkii iyo in naafiye laga dhigaa labada macnoba laba macno wanaagsan wey afalaa yashkuruuna miyaynan shukrinayno nicmada rabbigooda oo u galay maynan ka shukrinaynin nicmadaasoo ah yani mid aan la soo koobi karaynin ah weyaan سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون سبحانه وحان نزهنا ذي الذي أليه بان نزهنا ذي خلق الأزواج أنواع أبوري نوعية أبوري كلها دمانتي نوع كستبع إلهي أبوري الله سنسقان بكه في نادي kaasoo anwaacdaasoo mima kii ka mid ah tumbit alardu dhulka uu soo saaro ardadu ay soo saarto ومن أنفسهم وخلق الأزواج الليه أبوري أزواج تيبا نسقان ودن كهفناذي من أنفسهم naftooda bani aadamka naftiisana zawj u sameeya anwaac ka dhigay noocyo ka dhigay ilaahay baasaa nusqaanoo dhan ka hufnaada wey wamaa shayna abuuray laa yaclamuuna aynan ayagu garanaynin allahaas ayaa nusqaanoo dhan ka hufnaada wey marka ilaahay subxaana wa tacaala maadaama uu khaaliq yahay isaga keligii yahay oo koonkan khaaliqa uu yahay buu naftiisa ammaanayaa wuxuuna ku ammaanayaa abuurista ou shay walba kulligii anwaac iyo noocyo uu ka dhigo maalan ardada hadda alaswaaju waxaa loo jeedaa waa alanwaacu walasnaafu baa la yidhahdaa noocyada iyo sinfiga dadka jinsiga kala duwan ayaa loo jeedaa weya kaasaa loo jeedaa marka rabbi naftiisa wuxuu ku ammaanay inuu shay kasta kulligii anwaac u sameeyo oo lab iyo dhadig uu ka dhigo ama midabada u kala duwo maalan yani zuruucdii anwaacay leedahay midabbay leedahay zarciga waxa layidhahda abuurka ah timaartii noocyabay leedahay aswaaj buu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala kala duduwan yani saasuu rabbi ka dhigay yani timirta oo kale waad ogtihiin lab iyo dhadig buu ilaahay ka sameeyaa oo waa la tabiiriya tabiir wax layidhahdaa la sameeya ayagaa laisku abuuraa yani sida maarata talqiixa waxyaalaha xayawaanaadka oo kale ay u sameeyaan baa timirtana maarata loo sameeyaa weyan wax layidhahda bacrimiin iyo wax lamiday ku sameeyaan taasoo kaleo lab iyo dhadigay leedahay insaankana ilaahay sidaasoo kale buu ka dhigay bani aadamkana lab iyo dhadig buu ka dhigay rag iyo dumar buu ilaahay ka yeelay subxana wa tacaala weya subxaana marka waxaa nasahnaaday oo nusqaan oo dhan iyo waxaan u cuntamin oo dhan ka hufnaaday alladii allihii khalaqa alaswaaja anwaacda abuuray noocyada abuuray kullahaa dhammaantood wax alla waxay doonaan ha noqdeen kuwaasoo mimaa tunbitu alardu dhulka wuxuu soo dhaliya ka mid ah ardada waxay soo saarta ka mid ah wa min anfusihim naftoodana ka mid ah yacni wakhalaqa alaswaaja min anfusihim naftoodana bani aadamkii ka dhiga aswaajii anwaac ka sameeye weyaan wa mimaa kiina ka abuuray allihii abuuray ayaa nusqaanoo dhanba ka hufnaaday shay xaggii laa yaclamuuna aysan garanayn maxaa ilaahay makhluuqou abuuro aanan garanayn samaawaadka intaasoo makhluuqo aanan aqoonin baa ku jirto rabbi abuuray ardada intaasoo makhluuqou rabbi abuuro annagu aanan garanaynin badda waxaa ku jira intaasoo makhluuqoo aanan garanaynin wa mimaa laa yaclamuun intaan ognahay baaba yarna intaan ognahay koonkaan aan ka ognahay baaba yar wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila wax yar baaba cilmigaan annagana laka siiye weya marka mimaa laa yaclamuun wax aynan garanaynin ilaahay wuu abuurayo aswaaj buu ka dhigay iyo anwaac buu u sameeyey ayaga laftoodii weya وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآية على مدوي تصنيس على وحدانية الله allah waxdaaniyadiisa iyo macbuudnimadiisa tusinayso aayadoo lahum ayaga u sugnaatay alleylu habeenkii habeenku waa calaamad oo ilaahay lagu garto subxaana wa tacaala inuu keligii macbuud yahay naslakhu habeenkaas naslakhu waanu siibnaa oo waanu soo saarnaa minhu habeenkii annahaara maalintii baanu ka soo siibnaa oonu ka soo bixinnaa weya markii maalinkii habeenka laga soo dhex saaro fa idaahum dadkii waaba ayagoo mudlimuuna mugdiyaysanayo mugdi ku jiraba fa idaahum mudlimuun hadda iftiinay ku jireen muddo yar kabacdi markii laga soo siiba habeenkii maalinka laga soo saara dadku waaba ayagoo mugdi ku jira oo ku sugan weyan fa idaa hum mudlimuun idaada waa tii fujaa'iyada ahayd isla markiiba mugdigaas baa imaanayo ayay ku dhex nool yihiin weyan marka aslu salqiga waxa la yiraahdaa wa al-kashf wa an-naz'u ba la yiraahdaa soo siibida la yiraahdaa asal ahaan oo marka tiraahdid salaqtu al-jild min ash-shati ridii baan maqaarkii ka fiiqay oon ka siibay baad oranay maqaarkii baan ka bixiyay oon ka siibay baa la yidhaahdaa asalka sidaa wey laakiin salkiga halkan hadda waxaa loo isticmaalaya bimacna ikhraaj baa la yidhaahdaa soo saarid wey waxa wey wa aayatun lahum waa aayad wey oo ayaga ay leeyihiin khalqigii ay ku cibro qaataan alleylu habeenkii marka allaylada ayaa mubtada muakhara aayadina khabarka muqaddama wey naslakhu minhu nahaara naslakhu waanu siibnaa minhu habeenkii annahaara maalintii baan ka soo siibnaa waa laga soo siibaa faidaa hum waaba ayagoo mudlimuuna ay daakhiluuna fi dhalaami markiiba faj'atan waaba ayagoo mugdi galay oo dadkii mugdiyoobay weeyaan habeen bay durbadiiba gelaya marka yani habeenkan iyo maalinka ayaa waxaana laka rabaa il cusub inaan ku fiirino maanta iftiin baan saacado ka hor ku jirnay maalin bay ahayd wax walbaan arkaynay durbadiiba mugdigaana yimid go'aasaa dushana laka saaray waa inuu qofku ku fakaraa xageeba waxaan ka yimid yaa keenay maaha yani wax iska socda maahane waxaa la rabaa ilaahayga iska lahaa allah inaan ku garanna baa la doonaya weyaan والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس قرحدي تجري ويسعتا لمستقر لأجل مستقر مكان سقناشو ayay u socotaa dartii oo laha ayada u sugnaaday meelay ku sugnaato makaan ay ku sugnaato ayay dartii u socotaa weeyaan daalika jarigaas oo qoraxdu ay socoto ilaa mustaqarin laha ay ku socotahay taqdiiru lcasiizi allihii casiiska ahaa ee amarkiisa uu qaalib ka ahaa oo laa yaqlibuhu shayun cid ka qaalib noqon karta aynan jirin qadaridiisii weeye uu qadaray allihii alcaliimi cilmiga badna oo caliimka ahaa allahaasaa qadaray oo sidaa yeelay weyan wshamsu tajri limustaqarin laha yacni qoraxdu way socotaabuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala limustaqarin laha marka laamta limustaqarin ku jirto mufasiriinta laba macnaba way ku fasiraan ima in tacliiliya laga dhigo sida hadda aan marnay oo liajli mustaqarin la yidhaahdo makaan sugnaasho darteed in la yidhaahdo meel ay ku sugnaato daraaddeed bay u socotaa meel ay ku sugnaanaysa u socotaa in la yidhaahdo ama in la yidhaahdo yani limustaqarinta laamtu bimacnaa ilaa in laga dhigo ilaa in laga dhigoo la yidhaahdo washamsu quraxdii tajri way soconi limustaqarin ilaa mustaqarin makaan sugnaasho intii ka ah oo laha iyada u sugnaatay u soconaysa meel bay u socotaa ilaadii intihaaulhaa'ida ahayd adin in la yidhaahdo labadaasba mufasiriintu way sheegaan mustaqarkan marka la sheegayaahi muxuu yahay mustaqarka makaanka meesha ay ku sugnaanaysaa waa maxay ibnu kaiir raximahullah wuxuu soo guurinayaa laba macno inay culammada mufasiriinta ku fasiraan in loo jeedo almustaqaru lmakaaniyu ay mustaqaruha almakaani baa la yidhahda booska ay ku sugnaanayso booska ay qoraxdu joogto ay ku sugnaanaysaa in la yidhaahdo ama mustaqarkan in la yidhaahdo waa mustaqaruha azamaaniyu azamani mustaqar meel ay ku sugnaanayso oo zaman ah waqti ah loo jeedo labada macnoba wuu sheegaa haddii makaan la yidhaahdo qoraxda makaanka ay ku sugan tahay waa maxay waxaa weeye waa taxta alcarsh carshiga ilaahay hoostiisa maadaama makhluuqaadkoo dhanba ay taxta alcarshi yihiin qoraxda oo ajraamtan falakiga ka mid ahna ayadana taxta alcarshi baa mustaqarkeedu yahay carshiga hoostiisa ayuu yahay weyaan walidaalika waxaa tusaya xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyaan xadiidu abi dar alkhifaariyi radi allahu canhu wuxuu yidhi kuntu maca anabiyi sala allahu caley wasalam fi lmasjidi nabigaa masaajidka la joogay cinda ghuruubi shams qoraxda markay dhici rabtay agteeda baa nabiga la fadhiyey war masaajidka dhexdiisa markaasuu faqaala rasuulku wuxuu yidhi yaa abaa darin atadri ayna taqrubu shams abudarow meeshay qoraxda ku dhacayso miyaad garan ma garanaysaa buu yidhi qultu allah warasuuluhu aclam alla iyo rasuulkiisaa garanaya baan ku irwi قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qoraxdu markay dhacayso way tegaysaa arshiga ilaahay hoostiisa ku sujuudi arinta ilaahay uu sheegayna oo washamsu tajri limustaqarrin laha uu leeyahay taasa loo jeedaa weeyaan taasa loo jeedaa weeyaan حديث كلام امام البخاري في صحيحه كورنايو كتاب التفسير حديث كاس في سوره ياسين مركو فسرها حديث ابي ذر وحوليه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ايضا معناه انا ويدي ابو ذر ويديني tii hore nabiga u sheego weydiistay tanna abu dhar ana su'aalay buu leeyahay markaasuu nabigu wuxuu yiri mustaqarruha tahta al-arsh meesha ay ku sugnaanayso waa taxta alcarshi waa meesha ay ku sujuudayso weeyaan markaasaa loo ignaa inay soo dhalato waa taa weeyaan macnaha labaad waxaa la yidhaahdaa mustaqarka waxaa la yidhahda waa mustaqaruha zamaniyu baa la yidhaahdaa mustaqarka meesha zamanka loo jeedaa يعني وحوي والشمس تجري ويسعوني لمستقر لها إلى مستقر لها ماشي كل ما لهيد انتهى ماشي كل ما لهيد ويا يعني منتهى سيرها بالوجيده صعد كده مع الوقت كل ما لها بالوجيده لمستقر الى مستقر لها يعني وقت اي ضمان لهيد اي اسعتها او لو جيده يوم القيامه هو qoraxdu way shaqaynaysaa camalkeeday wadani ilaa waqtigii qiyaamaha ilaahay ugu talagalay maalintii qiyaamaha la gaaro oo waqtigeedu uu dhammaado batala sayruhaa yacni socodkeedu waa istaagaya xarakadeedu waa istaagi takwiir baa lagu samaynayaa caalamkuna markaasuu baaba'ayaa weeyaan waqtiga oo baaba'aya koonkan waa taas weeye almustaqaru zamaniyu lahaa macnahaasna waa la yidhaahdaa weeyaan marka yani waxa tusinayo culummada mufasiriintana macnahaasna way ku fasiraan sida qataado kale yani limustaqarrin laha ay liwaqtiha buu leeyahay waliajalin laa tacduuha waqtigeedii oo aysan gudbaynin ayay soconaysaa waa waqtiga qiyaamaha wey macnahaas ibn jariir الطabri ayaa fi tafsiirihi ku warinaayo qiraa'o marka waxaa jirta ibn mascuud iyo cabdullahi ibn cabbaas ay akhriyaan oo maaragtay waxay yidhahdeen washamsu tajri laa mustaqara lah yani limustaqarin tallaa bay ka dhigaan laadii naafiyada ahayd waxa weeye laa qaraara laha wey walaa sukuun qoraxdu saasay u soconaysaa ilaa qiyaamaha laga gaaro waqtiga ilahay ugu talagalay ma joogsanaysa bay u jeedaan markaasay deliishanayaan wasakhara lakum ashamsa waalqamara daa'ibayni yacni inay shaqadooda wadanayaan ayaa loo jeedaa bay leeyihin haddaba marka ilaahay qur-aanku wuxuu noogu sheegay qoraxdu inay socoto way socotaa washamsu tajri buu ilaah yidhi falakiyiintana maalinba nadariye cusubay soo saaraan nadariyaad bay la yimaadaan oo dadka falaga ka shaqeeyo yani maaragtay oo cilmiga ka hadlo ama sayntistayaasha la yidhaahdo maalinba nadariyad cusub bay dadka u keenaan marka qur-aanka in nadariyaadka la dabageliya maaha dad waxaa arkaysaa ka fadilayo tafsiirkii salafka ridwaanullaahi calayhim oo tafsiir bilma'huurka ahaaye aayadda qur-aanka iyo xadiidkii iyo aqwaashii salafku wax lagu fasiro ka fadilayo tafasiirta sayntistayaasha ay leeyihiin in qur-aanka lagu fasiro la dabagalo qiimo weyn inay leedaha u arkaayo maxaa yeele dadkan saynska ka shaqeeya ama cilmiga falaga la yidhaahda ka shaqeeya maanta nadariyay samaynayaan bari nadariyadoodii waa ka laabanayaan mid kaloo cusubay saa dambe samaynayaan waa caqli bani aadam wey aragtidiisuna ay gaabantah cilmiga uu koonkan ku leeyahayna ay yar tahay wey marka waxay waagii hore soo saareen qoraxdu waa taagan tahay ma socoto ilaahayna muxuu yidhi washamsu tajri markii dambe waxay yidhaahdeen yani waxa soconaya waa ardadaa wareegaysa leeyihiin laakiin qoraxdu waa iska taagan tahay saasay dhihi jireen kabacdii haddana waxay soo saareen yidhahdeen maye ashamsu taduuru xawla nafsiha ayadaa isku dhex wareegto ayadaa maarata falageeda ku dhex wareegta bay haddana soo saareen kabacdii bay waxay markii dambe yidhaahdeen haddana maye waxa way fil fadaa alkowni ayay ku socotaa way soconi yacni weliba surcadeeday qadaraya degdega say ku socoto waxay leeyihin ilaa labiyo toban mayl ayay waxay jaraysaa ilbiriqsigii athaaniya yacni sakankiiba waxay jaraysaa labiyo toban maylay jaraysaa bay leeyihin waxaasoo idil waxa weeye waa nadariyaad marka maalin walbaba nadariyadii timaada haddaa qur-aanka ku fasirto oo berri kii keenay oo ka laabta haddana adna waad ka laaban sooma haddana tafsiirka aad ku fasirto lama rabo inaad nadariyaadka la dabageliye waxaa la rabaa nadariyadan uu qofku keeno in loo fiiriyo quraanka ma waafaqsan tahay misoo khilaafsan tahay haday waafaqsan tahay ahlan wasahlan waa caqli fiican oo toosan haday khilaafto nadariyada tuure quraanka qaado saasaa la rabaa laanna bani aadamku siba wax u arki karaa cagsigeedana way noqon kartaa soo maaha saa wax u aragta cagsigeeda noqon kara maalan tusaale waxay culammadu usoo qaadaan hadda maalan badda haddaad korkeeda tagto kor aad ka fiiriso maxay u muuqataa biyaheeda markaa kor ka fiiriso meel fog aad ka joogto samada iftiinkeedaa qaban buluugeedaa qabanayo dhulkii marka badii maxay u egtaa markaa kor ka fiiriso biyo buluu ahoo asraqa soo maaha badi buluu haddaad tiraa biyaha badda waa buluu waa asraq haddaad tiraa saxmiya maya laakiin xaqiiqadii biyihii waa biyo cad waay markaad tagto maaha biyo maarata buluu ah ma aha tan labaad dadka maalan qofka aan weligii gaari fuulin hadduu gaari kor ka fuulo oo gaarigu la socdo wuxuu u malaynaya markuu jidka maraya geeduhu inay soconayaan soo maha geedun miyay socdaan maya saa wax u arkaysid maaha cagsigeedou arrinku noqon kara marka sidaasoo kale waxaa la rabaa nadariyaadkan inaan la dabagelin xaqiiqada bani aadamku si wax isku tusi karaa laakiin cabsa daalika ayay xaqiiqada noqonaysaa tan ilaahay in la qaataa la rabaa marka washamsu quraxdii tajri way soconi limustaqarin ilaa mustaqarin ilaa waqti ay socon ama makaanu mustaqar meelay ku sugnaatay u socotaa dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim dalika arrinkaas oo quraxdu inay socoto ilaa mustaqarin laha ay ku socoto taqdiiru lcasiizi allihii casiiska ahaa qadaridiisii wey alcaliimi cilmiga badnaa weeyaan walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala marka uu koonkan aayaadka kowniga maarata ka soo sheekeeyo inta badan aayaddaanoo kale baad arkaysa la dabadhiga dalika taqdiiru lcasiizi العليم ayaa lagu khatima suuraة اlancaama ku soo marnay allahoo ka sheekaynayo yani oranaya faaliqu اlisbaaxi wajacala اlleyla sakana wالshamsa wاlqamara xusbaana dalika taqdiiru اlcasiizi اlcaliim fii suurati fusiladan ku arki doonna insha allahu tacaala wazayanna الsamaء الdunya bimasaabiixa waxifda dalika taqdiiru اlcasiizi اlcaliim marka kelmadaas ayuu ilaahay subxaanah wa tacala uu ku khatimaa weeyaan wاlqamara qadarnaahu manaazila xata caada kalcurjuun اlqadiim waqadarna waanu qadarnay alqamara dayxii ayaanu waxaanu ka yeelnay qadarnaahu waxaanu u qadarnay manaasila manaasil baan u qadarnay meel uu dego makaan uu dega baan u yeelnay xataa caadi intuu ka ahaado ka noqdo kal curjuuni laantii alqadiimi ee gabowday oo duqda ahayd oo mabaaliga ahayd uu kala mid noqdo ayaan dayxii sidaas aanu ka yeelnay weyan marka walqamara qadarnaahu manaasila jumhuur lquraa waxay akhriyaan walqamara bay akhriyaan waa la kordhiga markii walqamara la yidhaahdo yani waxa weeye ficil meeshaas yani ku qadaran baan ku nasbinayna oo mafcuul uga dhigaynaa oo ficilkaa dambe uu fasirayo oo markaasi qadarada waa bimacnaa waxa weeyaan bimacnaa sayara oo kale weyaan qadarnaa ay sayarnaa wey saasoo kale baa laleeyahy sayarnaa baa laga dhigay labada mafcuulay qaadanayso ka labaad midka hore waxa wey qadarnaada waa hada wey ka labaadna waa manaasila laba mafcuulaan ka dhigaynaa weyaan macnahaas haddii aan ahrino waa kii hadda aan marnay wuxuu noqonay waqadarnaa waanu qadarnay oo waanu yeelnay alqamara dayxi qadarnaahu waxaanu ka yeelnay manaasila manaasil baanu u yeelnay qadarnaa lahu manaasila meelo uu dego ayaanu habeen walbaba u yeelnay dayxii saasaan u yeelnay ama inta quraada inteeda soo hartay sida maalan yani naafici ibnu kaiir iyo abu camar waxay akhriyaan walqamaru in la yidhaahdo markaasna waa mutadaysanaynaa walqamaru dayxi qadarnaahu ay qadarnaa sayrahu socodkiisa baanu qadarnay manaasila xaala kownihi da manaasila marka manaasila mafcuul maahee waxaan ka dhigaynaa yani waa xaalaynaynaa asagoo manaasil u saaxiib ahoo meelo uu dego u saaxiiba ayaanu yeelnay maxaa yeelay dayaxa waxaa la yidhaahdaa yani manaasil ou dega buu leeya habeen walba meel buu ka soo baxaa habeen walba meel goonihi buu ka soo baxaa ilaa bishu ay ka dhammaato manaasil ou dego guryo ou dega buu leeyahay dhahan ilaa markaa wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala xataa caada kalcurjuuni alqadiim xataa caada intuu ka ahaado kalcurjuuni laantii alqadiimi ee horraysay yani maaragtay waxaa loo jeedaa gabowday oo duqowday weeyaan alqadiim yani hadda waxaa loo jeedaa alcidqu alyaabisu ayaa loo jeedaa walbaali yani laanta baaba'day oo kale dayaxu marka hore si yar buu ku bilowdaa afarilaa waa kaamil noqdaa kabacdi wuu nusqaamaa ilaa uu laanta timirta oo kale markay rucubta timirta qabsato laantu sida uu soo gadato inta qaroofanto oo kale uu la mid noqdo ayuu gaaraya dayxi waa baaba'aya wasaas waqtigi nuurkiisa iftiinkiisa uu dhamaanaya sidaas uu rabbi ka yeelay la shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar la shamsu dayxi qorraxdiina ma aha yanbagii laha miday u habboon tahay an tudrika alqamara dayaxa inay haleesho ka daba tagto xagga sayrka iyo socodka mid gaarta inay tahay suuragal uma aha wey walaleylu habeenkiina uma habboona oo suuragal uma aha saabiqu nahaari maalinta inuu ka hormaro suuragal uma aha weya wakullun mid kasta kulligii oo yani maaragtay qoraxdii iyo dayxii iyo habeenkii iyo maalintii yasbaxuuna way dabaalanayaan fii falakin falaga oo hawadaas ah ayay dhex dabaalanayaan weyan taas ayay dhex dabaalanaya ilahay uu dhexdeeda yeelay wey marka la shamsu yanbaqii laha an tudrika alqamar waxay leeyihiin yani inay haleesho oy ka daba tagtaahi ma aha oo dayxii baa socodkiisu dheeryahay waxaa la yidhaahdaa meesha dayaxu meeshuu bil ku maro qoraxdu sanad bay ku martaa manaasishaas sanad bay ku gudbaysaa wey marka saasuu uga horaysaa oo dayaxii yani qoraxdii ma gaari karo xagga socodka kuma gaari karto maxaa la yidhaahdaa dayxii ma gaari karto weyan culammada mufasiriinta oo salafkii ah sida cikrima iyo mujaahid iyo markay fasirayaan waxay leeyihiin la shamsu yanbaqii laha an tudrika alqamar qoraxdu inay habeenkii dayxi inay haleeshaa suuragal uma aha maxaa yeelay ina likulli minhumaa sultaanan mid kastaaba wuxuu leeyahay calaamad buu wataa uu leeyahay falaa yanbaqii lishamsi an tatluca bileyl habeenkii inay qoraxu soo baxdaahi suuragal ma aha sidoo kaleeto yani habeennimo dayaxiina asaguna sidoo kale maaragtay maalinnimadii ma imaan kara weeyaan macnahaasu ku fasiri mujaahidoo kale wuxuu leeyahay likulli minhumaa xaddun laa yacduuhu labadooda mid kastaba xad uusan dhaafi karaynin ayuu leeyahay ida jaaa sultaanu hada dahaba sultaanu hada waida dahaba sultaanu hada jaaa sultaanu hada kan haddii calaamadiisu ay tagto kana calaamadiisa iman kan haddii calaamadiisu tagto kana calaamadiisa iman waa saasoo kale wey la shamsu qoraxdii ma aynan ahaanin yanbaqii laha miday u habboon tahay an tudrika alqamara dayaxi inay haleesho ka daba tagto oo xagga socodka iyo manaasisha way kaga dayaxa ku dheereeyo walaleylu habeenkuna ma aha saabiqu nahaari maalintii mid maaragtay ka hormara ma aha oo booskeedii yimaado yacni inay habeen ayadoo haddana habeen kale ku xigsado ayadoon maalin u dhaxaynin wax dhici kara ma aha wey maalinta intuu ka boodo habeen kale ma imaan karo saasaa loo jeeda wa kullun mid kasta kulligii oo intaan soo sheegnay ka mid ihi yasbaxuuna way dabaalanayaan yasbaxuuna way dabaalanayaan fii falakin falag dhexdiis bay ku dabaalanayaan yani falagaas ilaahay ay ku meeraysanayaan mid walbaba ayuu rabbi ugu talagalo hawadaasa ayay ku dhex dabaashaan weyaan wallah subxana wa tacala aclam